gudoomiyaha gobolka banaadir ee nadooga magaalada muqdisho yuusuf jimcaale madaale iyo weliba usashiidhika ee dhismo wada laame oo lakoo hirgeliyi doona wadada ciise abdi ee degmada dayniile oo ku bilaawdaasa isgooska ifka halane islamarkaasna maraasa haruntay hore idaacadda hoon afrika shiidikoku waliba goobruku ay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir ciise maxamuud gure iyo xildhibaano ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya waliba mashruuca dhismo qeyb ku ee barnaamijka dalka ka dhisoy hal doolar iyo oo lalakaalado bulshada reer dayniile gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir ciise maxamuud gure ayaa weliba uuse ku hadalay mashaariicda iskaashiga la hariira ee laka hormariyo riidan dhisowka caasimadda inaan aad ugu mahad celiyo maamulka degmada dayniile iyo guddiga odayaasha deegaanka oo runtii isu xilqaamay in ay ka shaqeeyaan waddadaani in maanta dhagaxdhiggeeda ay hirgasho hadduu ilaah yidhahdo insha allahu tacaala mudana guddoomiye waxaan rabaa inaan kuu sheega saakay runtii haldoorkii deegaanka iyo odayaashii cid ka maqan ma lahan muddo dhowr bil ka horey igu yimideen xafiiska guddiga abaabulka waddadan siday xogta igu siiyeenna runtii muddo dheeray ka soo shaqaynaayeen dadka deegaanku ayagu isku tashtay aruursaday dhaqaalahooda degmadana la soo tashtay runtii waxay yidhahdeen waxaan rabnaa annaga inaan waddada ciise cabdi noola dhagax dhigo gobolkana contributionkiisa uu ka qayb qaato guddoomiyahu sidii lagugu yaqaanayba runtii dee waataan horeyna uga wada hadalnay in contribution gobolkana diyaar uu leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyey jambar of commerciga runtii saaka aniga farxaday ii tahay inaan ka qayb qaato waxaan rajaynaa insha allahu tacaala waddadan keliya maahane waddooyin kaloo tiro badanna in degmada dayniil ay sidaanoo kale isu abaabuli doonto dadka deegaankan ay ka qayb qaataan annagana ka gobol ahaan waxaan diyaar u nahay inaan garabkiina soo istaagno mar labaad iyo mar saddexaadaan idiin mahad celinaa hadduu ilah yidhahdo insha allahu tacaala dhanka kale gudoomiyaha gobolka banaadir ee nadoga magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale iyo weliba uusa bulshada kala dardaarmay iyo midooban horumarinta caasimadda waa ku faraxsanahay inaan muddo kooban dhexdeeda waddadii labaad ee degmada dayniile inaan dhagax dhigno oo runtii aan isleeyahay waa halbowlye ummaddan istaraatiiji u ah muhiimna u ah nolosha bulshadana qayb ka qaadanayso inaan dhagax dhigno oo weliba dadkii deegaankaoo isxilqaamay ee yidhaahdaan diyaar ayaan nahe kaala guddoomiyenoo dhagax dhig qaybtaadana ka qaado qaybtayna waa qaadanaynaa diyaaraan u naha gobolka banaadir inuu qaybtiisa qaato qofkii laba dhagax keena dhagax saddexaadaan ugu daraynaa qofkii saddex keenana labaan ugu daraynaa qofka afar dhagax keenana labaan ugu daraynaa saasay baashu ku socaysaa waa iskaashigii aan horu ugu dhawaaqnay gacmana wada jiray wax ku qabtaan waati gabadhada xildhibaanada ay ka dhawaajinaysay ilkana wada jiray wax ku gooyaan far kaligeedna foolma dhaqdaa la yidhaahdaa gacan kaligeed ma sacbiso xaaji maraindhayar waa runtiis haddii aan jid la helin daar kastoo dhista macno yeelamayso kaabayaasha dhaqaalaha waxaa lagu tilmaamaa koow inay yihiin waddooyinka waddadana waa ogsoontihin rasuul maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ira iimaanka toddobaatan iyo dhowr waaya marka layidhaha waxaa ugu sarraysaa laydha tawxiidka waxaana ugu yaraa laydha imaadatul adaa cani dariiq jidka oo dadka wax dhibaat ka qaado haddaad waddadaan oo dajay aheedoo godad aheedoo karakeeshin aheedoo qaabdareed haddaan laami ka dhigno ummaddii maxaad u malaynaysiin magaaladina waa camirme gabadha maaragta shaaha gadda shaqaa u abuurmayso wiilka kobaha baalisha shaqaa u abuurmayso midka baabuurka dhaqa shaqaa u abuurmayso midka guriga lahayna booskia u qaaliyoobaayo waa fursad marka waa ku mahadsantihiin isxilqaankaasi hadda maahan bilow maahan waddadan ogeynoo dayniile ayaad laami ka dhigteen iskaashigiinna ayayna ku timiday annagana haddii ilaa yidhaahdo garabkiinaan taagannahay saacad walbaba annaga cid alleh ciddii wax qabanayso garabkeedaan taagannahay waannu soo dhowaynaynaa waddadaanna saan u dhagax dhigna waaye alburuuj waxaan ka rabnaa haddii la dhagax dhiga inay horu dhaqaaqdaan rabnaa waddadaani ay weliba bilo kooban ay ku dhammaatay haddii ilaa yidhaahdo waxaan kaloon rabnaa injineerada dowladda hoose ayaa koontaroolayo waad aragteen waxaan laga warraynin oo aan la koontaroolaynin oo aan la iskula xisaabtamaynin biri waxay naqayaan waad aragteen